waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
qofka hadlaya ama anigu waxaan ahay maxamuud ibraahim maxamed oo ku magac dheer maxamuud china waxaana joogaa magaalada melbourne ee statekan victoria ama dowlad goboleedka victoria ee dadweynaha dalka commonwealthka australia qaranka australia muhiimada aan hadda fariintan u dirayaa waa hambalyada sanadka cusub ee labaatan labaatan ama twenty twenty hambalyadaas waxaan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda ku nool dalkan australia dhammaantood iyoba guud ahaan shacabka adduunka ku dhaqan muslim iyo gaalaba waxaa boon horta ugu horeysa inaynu ducaysano oo inaahow ilaahow bal sanadkan cusub ama waktigan aanu tirsanayno inooga dhig mid kheyr qaba mid dhibaatada uu naga yaraato mid caafimaad leh mid qulubteeda isku soo dhaweeya weliba kulliba ducadu siday u kala mudan tahay waxaan u malaynayaa in ducada soomaali maanta cid uga baahi badan ducada rabbi iyadoo umada bini-aadamka oo dhamiba ducada eebbe u baahan tahay ma jirto marka bal soomaalidu meel kastoo joogo qof waliba inuu shaksiyan ducaysto reerkiisa u duceeyo deriskiisa u duceeyo haddii dee lasii wado meesha gunta iyo gebagabada ah ee reer walba u salka ah ama qof kasta u salkay waa dalkan aynu ku daqabtirsana ee soomaaliya ama dadweynihii soomaalidu meeshu doono siyaasad ahaan ama etoobiya ka tirsanada ama kenya ama jabuutiba ha ahaade in ummadda soomaaliyeed bal ay duceysato oo dee balbal mar intay bal hadda wakti badan bayaanu qofku kharash karayna laba daqiiqo ama saddex daqiiqo intu fadhiisto bal ducaysto oo idhaahdo ilaahow khayr xagga ilaahay waxa ilaahaynaina siinaya waa wixii niyaddeena ah haddii waxaynu ku bilocdo sanadkao dhan reer hebel iska dhici iyo hebel iska dhici iyo oo ay noqoto un ummad baasoo teera un ku nool oo yacni cabsida iyo dumintu ay tahay wax ka bilowda guriga labada kuwada nool ayaa biyuusi dhibaato isku hayaan oo waalidka carruurta biyuus ku hayo oo ka tuulo yar joogaa dadka tuulada ku nool ku hayaa biyuus ama dhibaato ku hayo bal in horta hadda reer sodoo qof waliba uu duceysto ilahay in dhibaatada bal iska qaado qof kasta oo soomaaliyeedna waxa saaran bal inuu qalbigiisa ka saaro inuu qof kale oo soomaaliyeed wax yeeleeyo ama qof bilaadanaba haddii aada dib u eegto noloshiina waxaad moodaa in dhibaatada iyo isdixgeli la-aanta iyo yacni ay noqotay wax iska qaabka aynoo noolnahay ah waxaad arkaysaa haddaad maalin magaalo soomaaliyeed tagto gaariga baska aad raacdo dareewarku waxaa biiskaraynaya inanka ereerka shibooga ama maragtaba kafuulka qofka barsenterkee gaariga soo gala wuxuu biiskaraynaya dareefarka ama dhibaato ku hayaa labada isqaba waa isku caynkan marka bal in general balorta ummad isdhexgelisa ilaahay inuu sanadka naga dhigo sanadba wax buu leeyahy sanadkan ilma qofka soomaaliga qof kale inuu dexgeliyo oo haddaan waxba u tarayn bal dhibtiisun ka geteysto hadday adin tahay iyo hadday ficil hadal tahayba oo bad aldis inaan bal sanadkan sanadkan ka dhigana sanadkiisa cafinta ama sanad dadka soomaalida bal ducaystaan ilaahay baryaan ilay shir la abaabulo iyo kulan la abaabulo iyo reer la abaabulo ten years baynu kasoo jirno waxba marka bal sanadkan min xagga ilaahayda qofka ummadda soomaalida min guri degmo gobol dal si walba in xagga ilaahay bal baryada bariso ilaahay inuu qulubtooda isku soo jeediyo dhibkan ka qaado inay horta sanadkan aynu taagad ka dhigano taa ugu dambaysa ee ahayd inaan ku bilaabana waxa weeye inaan maanta oo weliba sanad cusub xilli faxradeeda aan tacsi u diro dadkii soomaaliyeed dhowaan dhibaatadii kusoo gaadhay qaraxii ka dhacay muqdisho kulliba taxsi dirku waxaad moodaa soddonkii sana ugu dambeeyey dee feere haddii magaca soomaaliya aynu magac ku bedelayna waxay noqon lahayd dadkii tacsida marka kulliba tacsida ka sogo bal ummadda soomaalida inay u guntito waxaan waayo ay u dhacayaan maxay waxaan u dhacaya maxaa mar walba inaga maxay dadkeenu dhimanayaan yaa ka dambeeya xagee ka timi baluma sidii wax miyir qaba balkii dhintay dhimiya balalta inta kuwa nool sidii loo badbaadin lahaa in sanadkana uu inoo noqo sanad ay soomali bal isweydiiso maxaa kaa qaldan iyo bal sidaynu inta nool uga u samaka bixinaa marka intaasoo guud oo ummada soomaaliyeed ama statekan dalkani kula nool ama dunida ku nool aan kasoo baxo waxaan si gaara usalaamaya dadku waa kala horeeyayo wixii faamilkeyga aabahay iyo reerkeyga wanadooda badani jooga gobolada tog dheer ee somaliland iyo gobolka jarar ee wadanka deegaanka etoobiya soomaalida ee dalweynaha etoobiya waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibadeeda adduunka o dhan ku nool waxaan salaamayaa oo intaaba kasii wada mudan alleele xaajiyadeeda iyo caruurteeda oo aan iyaga qowlada koowaad uguna dambeysiiyey uguna sowna kula soo xirayo ugu dambeysiintaasna waxa weeye bal inay halka gunta iyo gebagabada hadalkay kusoo urureertay inaan si gaaro sii salaamo xaajiyadeeda aan jeclay iyo caruurteeda bal sanadkan sanad kheyr qaba oo halkii soomaalida kuheystoona jir sanad waliba hoodiyo iyo maa wanaagkii noo hagaagaya noqol loo haweeyahay marka bal ilaahay kii uu kheyr inagala koonsiiyo sanadkan allah ka dhigo innaga oo sanadka sanadkiisa ku dukaana cafis walaalnimo iyo ummad soomaaliyeed oo isjecel ilaahay nooga dhigay sanadka jecelka waa mahadsan tahay xasan jaamac magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan cabd doctor cabdiraxmaan cabdullaahi cali waxaan ku noolahay magaalada melbourne waxa aan rabaa tahniyadda halkayna ooga gudbiyo sanadka cusub laba kun iyo labaatanka khaasatan guud ahaan soomaalida khaasatan soomaalida australia ku nool waxaan u rajaynayaa sanad wanaagsan dhammaan waxa aan jeclahay sanadka soo socda inay soomaalida australia issueyadana effect karayna inaan moor aanu xooga saarno sida arrimaha socialka khaasatan antisocial behavior for youth aad bay noo anfacaysaa waxaa kaloo aan rab jeclaan lahaa inaanu aragno initiative oo mental health oo ay hogaaminayaan hogaaminayaan youth led counseling service bixinaya tan soomaaliya waxa aan ka tacsiyeynayaa oo aan hilmaanaha hadalku ma jiro waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii ku geeriyooday isgoyska ex control afgooye ee muqdisho waxaan ilaahay oga rajaynaa inuu ilaahay jannadii firdows ka waraabiyo dadka ay ka tageenna samar iimaan allaha siiyo soomaaliya wadanka waxaan leeyahay laba arrimood baan leeyahay wadan waxa meel lagu gaari karaa wadajir baa lagu gaari karaya waxa aan rajaynayaa sanadka inaanu aragno in wadajir ay u wada shaqaynayaan dowladda dhexe iyo dowladaha dowlad goboleedada si loo gaaro hadafka laga leeyahay soomaaliya oo dib usoo noqota waxa kaloo aan jeclahay oo aan rabaa inaan arko sanadkan deyntii soomaaliya lagu lahaa oo qiyaastii shan milyan iyo shan bilyan ka badan in laga cafiyo ayaan rajaynaya waxaa kaloo aan rajaynayaa soomaaliya inay ka dhacdo maxaan ku rahda doorashada si nabadgelyo ah oo laisku laisku ogol yahay ama laisku waafaqsan yahay dhammaan maarata mar labaad waxaan leeyahay sanad wanaagsan kheyr baan idinkaga tegayaa waa mahadsan tahay xasan
bismillahi raxmaan raxiim xasan walaal waa mahadsan tahay magacaygu waa cabdi cilmi nin magaaladan melbourne wax badan joogay oo dad badan ay isgaranayaan baan ahay odayaasha yani ma garanaysaa halkan iyagoo dhalinyar yimid oo kusii duqoobaya aad iyo aad baan kuu salaamayaa dhegeystayaashaadana waa salaamayaa haddee sanad walba waxa weeye waa la ducaystaayo waxaa la yidhaahdaa ilaahu sanadkan sanad wanaagsan nooga dhig oo colaadda naga yaree gaar ahaan haddaanu soomaalinahay ilaahu colaadda naga yaree ilaahu dhulkayaga nabad ka dhig ilaah ummadayada soomaaliyeed oo walaalaha ah oo qaraabada ah oo abtiga ah oo adeerka ah oo seediga ah oo sodonka ah wanaagga iyo waxay isu yihiin tus oo ka saar colaadda niyaddooda ku raagtay oo xun oo ay yani ku khasaareen adduunkana xasanow khasaare iyo faa'iidaa loo noolyahay dad waxa maalin walba khasaarto aad garan weydo waxaad maalin walba ku khasaarto inaad iska daydo iska dayso hadda waxa weye doqonnimay noqonaysaa haddii anigu gabayada iyo maaragtay suugaanta soomaalida dadka jecel baan ka mid ahay inkastoonan gabiyin oo aan ma garanaysa wax badan sheegin marka cabdullaahi suldaan waa tuulaha wuxuu horey u soo daashaday bay bay dogos degelsanaysaa ama ama weli aysan sii daynin hal soomaaliduna ha fahamto in adduunku uu ballaaran yahay oo iyaga keliya usan ahayn caddaan iyo madow iyo cagaar iyo midaba iyo diimo ay kala leedahay marka iyaguna ay qoys yihiin oo ilaahay ugu talagalay mararka qaarkood waxa baan idhahdaa shucuuban waa maaragtay qabaa'ilantan la sheegaya ilaahay da wuxuu ula jeeday kenya iyo uganda iyo soomaaliya marka in soomaaliya iyada lafteeda lasii kala magiciisiya maaha dadku saa inay u fahmaan weeye adduunku ka badan marka waa mahadsan tahay walaal magacaygu waa ibraahim daa'uud cabdulaahi oo ku nool magaalada sydney sanadkan lasoo dhaafay ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka wuxuu ahaa sanad soomaalida waxyaabo fara badan ay kusoo kordheen dhibaato iyo horumarba sanadka cusubna waxaan urajeynayaa horumar iyo barwaaqo iyo meesha hadda aan joogno meel kasii dhow reer australia gaar ahaan magaalada sydney iyo gobolkan ku nool lahayn waxay ahayd waqti sidoo kale sida soomaaliya oo kale ah oo hadda xilli adagaan ku jirnaa kuleelo iyo dad dhintay iyo dabab soomaalida waddankan ku nool waxaan urajeynayaa horumar iyo nabad iyo barwaaqo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho